wasaaradda difaaca ee dowladda maraykanka ayaa sheegtay in la kordhiyey muddada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka ay weerarada ka fulin karaan gudaha soomaaliya islamarkaana ay xoojin doonto dagaalka ka dhanka dagaalyahanada al-shabaab iyo sidoo kale ee kooxda daacish ee ku sugan buuraleyda galgala ee gobolka bari puntland bishii oktoobar ayaa dowladda maraykanka waxa ay sheegtay in la saxiixay sharci cusub oo ciidamada maraykanka u ogolaanaya dagaal ka dhana al-shabaab iyo sidoo kale daacish wasaaradda difaaca ayaa fulisay soddon weerar oo ka dhana islaamiyiinta ayaa lagu yiray warbixin ka soo baxday wasaaradda difaaca ee dowladda maraykanka waxaana la filayaa in tiradaasi ay sii badato maadaama ay badan tahay tii labada kun iyo toban iyo lix iyo tobankii laga fuliyey gudaha soomaaliya dowladda maraykanka waxa ay sheegtay inay ka go-an tahay inay sii xoojiso islamarkaana weerarada ay ka geysanayso gudaha soomaaliya ayna la beegsanayso daacish iyo al-shabaab inay ka badnaan doonaan sanadka labada kun toban iyo toddobada labada kun toban iyo lix iyo tobankii islamarkaana labada kun toban iyo siddeed iyo tobanka si weyn loo kordhin doono weerarada ayaa kordhi doona labada kun toban iyo sideedda haddii qorshahan cusub la ansixiyo waxaana tan ay qeyb ka tahay qorshaha maraykanku ku doonayo in golaha ammaanka islamarkaana weerarada ka dhanka ah al-shabaab la xoojiyo iyadoo loo marayo qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee ku aadanaa in al-shabaab la beegsan karo midsona rumana oo ah hafayeenka golaha amniga qaranka ee maraykanka ayaa sheegay in howlgallada lagu beegsanaya al-shabaab iyo daacish ay sii socon doonaan labada sano ee soo socota hafayeenka golaha amniga qaranka ee maraykanka ayaa new york sidoo kale u sheegay in howlgalkaasi uu yahay mid si gaar ah loo xoojin doono islamarkaana sanadkan labada kun toban iyo siddeed iyo tobanka lagu soo kordhin doono ciidamada dhulka maadaama hadda kuwa diyaaradaha dagaalka oo keliya ay howlgallada fuliyaan dowladda maraykanka ayaa bilihii lasoo dhaafay duqaymo aan kala joogsi lahayn waxa ay ka waday qaar ka mid ah deegaanada ku yaala koonfurta soomaaliya iyo sidoo kale buuraha galgala oo ay ku sugan yihiin kooxda daacish